sabuuradii cutubka saddex iyo kontonaad nacaska qalbigiisa iska yidhi ilaah ma jiro iyagu waa qurun oo waxay faleen xumaan karaahiya oo mid wanaag falaa ma jiro ilaah wuxuu samada hoos uga soo fiiriyey bini'aadmiga bal inuu arko hadday kuwo wax garanayaa oo ilaah doondoonaa jiraan midkood kastaaba deb buu u noqday oo dhammaantood waxay wada noqdeen dad nijaasa oo mid wanaag falaa ma jiro midnaba miyaanay aqoon lahayn xumaanfalayaasha dadkaydii u cuna siday kibista u cunaan oo aanay ilaah baryin iyagu halkaasay aad ugu cabsadeen meel aan cabsiyu jirin waayo kii ku ag degay inuu kugu soo duulo ilaah baa lafihiisii kala firdhiyey oo iyagaad ceebaysay maxaa yeelay ilaah baa iyaga diiday badbaadada reer binu israa'iil balmaysiyoon ka timaado marka ilaah dadkiisa maxaabiisnimada ka soo celiyo ayaa reer yacquub raynrayn doonaan oo reer binu israa'iilna farxi doonaan